adeer waa mahadsantahay shilka horta proces dheer uu soo maray wuxuu kasoo bilowday magaaladan dhusamareeb laba bilood iyo wax la diraa waxaa loo fadhiyay dib u heshiisiin taasi markay soo idlaatayna waxaa loo soo guuray cadaado oo maamul usamaynta labada gobol haddana laga bilaabay waxaa lagu bilaabay sidaad naqasheenba odayaal afartan ah inkastoo wax lagu daray kadib odayaashaasi marka waxay marka ugu horeysaba tallaabada ay qaadeen waxay aheeday inay soo xulaan ergada ergadu hawshooda waxay aheeday dastuurka iyo waxyaabahaas inay ansixiyaan ayadana waa la soo mooday oo dastuurka waa tii dhowr maalmood ka hor ee sidaas loo ansixiyey kadib haddana waxay galeen odayaasha inay baarlamaankii soo ururiyaan oy beelaha kala duwan ee labadan gobol ay kasoo ururiyaan baarlamaanka asigana waa lagu guulaystay dabcan waxaan umalaynaa tirada baarlamaanka waxay siyatin iyo kow hadda waxaa soo socotay lixdan iyo wax la jira labada maalmood oo soo socota inuu soo dhamaystirma waa rajeynayna haddii kale koolamkayaaba hadda buuxa oo ka badan ay joogtaa marka maalmaha soo socda saddex laba maalmood waxaa suurtagala inay fariistaan baarlamanku markii loo sameeyo baajadka iyo waxyaabahaas kalfadhigooda koowaadna ay galaan meeshaasna gudoomiye baarlamaanka kasoo baxo waxa ka dambeeya waxay noqon doonaan marka madaxweyne in la doorto oo mashruuciinta lakala reebo marka broceskaas dowladnimadu waa waa guulaystay biin ilaahi kariim ilahi ayaa ku mahadsan waana wax lagu faani karo runtii maxaa yeele dad badana waxay oran jireen dadka labadan gobol dhigaa waxma samaysan karaan dad isu tegi karo isfahmi kara ma ahan laakiin jawaabta laga bixiyay midaanay noqotay lix bilood gudahood dowlad baarlamenteri ah oo tiyar adag leh inay halkaas kasoo baxdo oo wixii meelaha kale laga sameynaayo oo nin qoorta loo suraya ka hufan oo ka wanaagsan ay halkan kasoo baxaan taasaa ilaahayna waafajiyey rabbigaa ku mahadsan iyo inta isugu timado kow iyo tobanka dowlad dadaalka ay sameeyeen laakiin dad badan baa su-aal iska weydiinayaa sababta ergada uun loogu koobay een baarlamaanku inay iyagu noqdaan dad badan baa su-aal iska weydiinaya arrinka ergadi maaha ergadi keliya maaha ergadana waa kasoo baxay dad kaleetana waa waa ku jiraan baarlamaanku waa ciddii loo arkay inay ku ku habboon tahay ergada laftooda waxaa ku jiray dad wanaagsan oo baarlamaanka u qalma dadka dhan waxayan dad criteria loo sameeyey oo hawshaas inay jiri karaan baarlamaanku wuxuu lahay criteria loo sameeyey ergaduna barkeeda dastuurka fahmi karo ka duuli karo wax kaldan ka saari kara walba ayadoo aqoon yahan u badan dabadeedna hadda ciddii loo gartay inay baarlamaanka kamid noqotay waa kamid noqotay marka arrintaas waa arrin hadda dhibaata isjiri karta ma aha wax isjiri karana ma aha hadda howsha xigtahay waxa weeyaan in madaxweyne lasoo doorto markii baarlamaanku ay ku guulaystaan inay hoggaan samaystaan kadib marka hawshaasi maalmaha soo socda ma lagu soo koobi karaa bay kula tahay maya dhowr maalmood unbaaba waxaan wax hadda lasku laisku khilaafay wakti lagu luminayo badana ma ahan wiigan hadda aan ku jirno waxaa dhamaystirmaya baarlamaankii oo gudoomiye iyo waxay oranaya ku-xigeenadiisii oo haykalkii baarlamaankaa dhamaystirmi doona wiiga ku-xigana waxaa soo dhamaystirmi doonaa in haddii alla idmo madaxweynihi lagu guulaysan doona in asagan meesha uu kasoo baxo marka dawladda dhanba waxa ka yar waa laba wiig iyo wax ka yar marka maxaa yeelay isqabqabsigii iyo cabashooyinkii wixii oo dhan waa la xaliyey waxaa hadda jiraay waa uun broceskii lagu lagu talagalo lagu balamo inuu socdo marka haddii hawshaasi waa biimilahi kari waa lagu guulaystay waa boqol kiiba boqol waa positive waana arrin ilaahay lagu mahadiyo in badan maanta oo aad ila hadlaysidoo axada maxaa dhacaya maxaa ka soconaya magaalada cadaado ma baarlamaanka baa isu imaanayo hadda wixii ka dambeeya in la samaynayo malayna oo baarlamaanka kaararkii loo samaynayo berrina waxaaba suurtagalay inay maaragtay xeroodaan wixii ka dambeeyana waxaa bilaabana kalfadhigooda hadda alla makoobaan mar kasta oo cadaado tillaabo hore loo qaado puntland war ayay soo saartaa shalay markii xildhibaanada lagu dhawaaqi rabay waxay kusoo beegeen warar ay ku sheegayaan in maamulka kasoo socda cadaado uu colaad ka dhex bilaabi doono mudug dadka ku nool maadaama maamulkaasi xuduudiisa lagu tilmaamay inay tahay gobolka nugaal sideed u aragteen hadalkaas wallaahi puntland haddee dhibaata kusoo wajahaan ayaguba ay garan karaan maxaa yeelay waad ogtahay dawladda dhexe iyo ayaga looga dhexay meeshaasay maaragtay waxay ku haysteen dowlada xarikaadkay ku haysteen dhibaato badan ay mar walba la hortaagnaayeen laakiin hadda waxay garan karaan in meeshii hadday dalki tahay iyo hadday nidaamkii systemkii dowladnimo tahay intaba in dowladu meesha ka dhalatay marka dhibaato muuqatay mid qarsoonba way qabaan laakiin haddii annagu waxaan leenahay arrintaas arrin loo fadhinayana ma ahan xuduuduhuna kolba waxay ay ay ay ay maaragtay barnaamijkooda waxaa geli doona guddiga guddiga xuduudaha oo madaxa banaan isagaasaa ka tala bixi doona waana arrin iska caalamiya marka puntland hadda warkeedii cid u jawaabtaa meesha kasoo socota dibka marka ay ku hay jirtay dawladda dhexe iyo waddanka intiisa kaleba waxay la tahay boqol kiiba sagaashan waa laga badbaada laakiin markii waqooyiga gobolka mudug laga saaray dadkii ka imaanayay in maamulka cadada laga samaynayo ay wax ku yeeshaan soo taas macnaheeda ma ahayn markii horeba in loo qaatay in puntland meelaha hadda ay ka taliso iyadoo una kasii tali doonto oo hadda iyadoo dadkii meeshaasi ka imaanaya laga bixiyey shirkii sida horey waa wararkii aynu ku helnay ay sheegayeen ay haddana hadda la yidhaahdo nugaal ayaa xuduudi ah arrinkaasi sidoo isu qaban karaa maya adeer barnaamijkaas waxaa la falgelaya oo la howlgelaya dawladda halka ka dhalan doonta madaxweynaha arrintaas iskale waxaa dhismayana ma ahan koonfurta iyo iyo wax lamida ma ahane waa mudug iyo galguduud cid kastoo ku abtirsata labadaas gobolna waxaa dhiil la samaynaya dawladdan madaxweynuhu uu madaxda u yahay isagaasaana hawshaa iskale marka annagu inaan maaragtay wax weliba aan faragelino waa waa ka gaabsanay maxaa yeelay waxaa imaan kale annagoo dhisnayn waxaan ka baqnay in ay ay nagu timaado mataqaana muxuu ahay caqabada aanan ka gudbi karin marka barnaamijkaas inta ka dhiman waxaa dhamaystirkeeda iskale dawladda dhexe oo isugu jirta madaxweynaha iyo iyo iyo iyo iyo iyo xukuumadda iyo maaragtay golaha baarlamaanka iyo adigu dawladdaas heesaskaas dawladda ayaa barnaamijkaas dhamaystiri doona waana arrin dastuuri ahoo waxa dawladdu dhismaya waa labada labada gobol waayo inta ku abtirsata oo hoos timaada maahane ma ahan qabiil gaarana ma ahan qolo gaarana ma ahan keliyana ma aha waqooyi kama reebana marka barnaamijkaas dhamaystirkiisa waxaa iskale dawladda halka ka socota insha allah dhibaato kaloo dhinaca kale taagan waxaa weeyaan ahlu sunna waljamaaca oo iyadoo aanba qayb ka ahayn shirkaasi awoodna ku leh gobolka galgaduud marka arrinkaasi ma isleedahay saameyn wuu ku yeelan doonaa maamulkaasi iyo weliba inuu yimaado xitaa xaruntii maamulkaasi ee dhuusamareeb oo ay hadda gacanta ku hayaan ahlusunna waljamaaca waxaas oo dham anaga waxaan isleenahay waa wax iska sahlana iisi oo laga gudbi karo dadkani waxaad og tahay muddo dheer waxaa daashaday dawlad la-aan waxaa daashaday maamul la-aan waxyaabaha dhibaatada uga imaanaysay waxa weye boqol kiiba boqol waxay ahaayeen inaysan lahayn dawlad ka shaqaysa ee danahooda caamka ah marka dawladdu markay meesha ka qadato ahlusunna aljamaacana ayadaa la xaalayso la falgelayso wixii maaragtay shaqadeeda ayadaa ka qabsanaysa kuwa kaleeto ayaguna qayrinayaan ayadaa ka qabsanaysa marka meesha dawla hadii laga dhiso waxyaabaha dawladdaas ay ka qabanaysa waa kuwa hadda aan isu sheegnay iyo kuwa kaloo lamida iska soo bixi doona marka dhibaatadaas waxaan aaminsanahay boqolkiiba wax ku dhow boqol inay xalismi doonto haddii alla idmo midda kale waxaad garan kartaa meeshan iyadoo sidaas u kala tagsan oo dadku muddo intaas leeg ay kala maqnaayeen oo shaki iyo tuumo kala qabeen lix bilood gudaheedaan waxaan ku dhisnay ilaahay wuxuu fududeeyo dawlad baarlamentariya ah oo tiiro adag le in halkan ay ka dhisanto marka intaasi marka waxay noqon kartaa tusaale iyo wax runtii laga cabir laga qaato marka inta kaleeto haddaad ii sheegtay waa in iska sahlan weeye dawladda markay dhisanto waa waa waa waa sahlanaa doontaa inay maaragta xal u hesho ayaga laftoodaan meesha hadda ay joogaan joogayno waxay garan karaan inaan maaragtay sida hore wax aysan ahayn oo awoodda halka ka dhalanaysa insha allah waxay ahaa doontaa mid